bandow ayaa habeenkii xalayha waxa uu ka dhaqan galay magaalada dukada ee baltimore ee ugu weyn gobolka maryland ee duleedka washington halkaasi oo habeenkii isniintii ay ka dhaceen qulqulatooyin lagu gubay gawaare dhismooyin islamarkaasna lagu boobay goobo ganacsi qulqulatooyinkaasi ayaa dilaacay kadib markii la aasay fredi grey oo ahaa wiil mujtamaca maraykanka madowga ka soo jeeda oo shan iyo labaatan jir ahaa oo u dhintay toddobaadkii lasoo dhaafay dhaawac xongolayaasha lafdhabarta ka gaaray intii uu ku jiray xarun booliisku ay ku hayeen wariyaana maxamed colaal xasan ayaa warbixinta nooga diyaariyey wararkii ugu dambeeyey ee magaalada baltimore isaga ayaana soo jeedinaya
ciidamada ilaalada qaranka ee national guard loo yaqaano iyo ciidamada booliska ah oo xoojina oo ka socda gobolada ku dhow dhow maryland oo washingtonna ay ku jirto ayaa la geeyey waddooyinka magaalada baltimore si ay uga hortagaan rabshado mar kale soo noqda bandow muddo toddobaada soconaya ayaa lagu soo rogay magaalada kaasoo dhaqan galayay tobankii habeennimo wakhtiga cidhifka bari ee maraykanka kuna eeg shanta subaxnimo cabdulaahi ibraahim oo loo yaqaano kilar oo ka mid ah soomaalida ku nool baltimore ayaan goor hore oo xalaya weydiiyey xaaladda magaalada xaaladda waa degan tahay ciidamada militariga ayaa la keenay iyo gobo countiyadii oo dhan iyo dadkii oo dhan wixii awood ay lahaayeen ayaa baltimore laisugu keenay marka sidii hore way ka degan tahay dab kacsan ilaa hadda guryo gubanaya ma jirto dukaamo gubanaya ma jirto baabuur gubanaysa ma jirto ilaa iyo hadda inkastoo ay fiid hore ay noo tahay hadeertaan marka xaaladda waa fiican tahay rabshadihii habeenkii isniinta ayaa bilowday markii boqolaal arday ah oo dugsiyada sare laga soo daayey ay ku yaaceen jeedka dhowr deegaan oo magaalada ka mid a iyagoo dhigayay banaanbaxyo ashtaka ah oo markii dambe isu rogay rabshado booliska ka tambadiyey dadka mudaharaadkan samaynayay ayaa billiqaystay islamarkaana dab qabadsiiyey dhismooyin ganacsi iyo gawaari iyagoo booliska ku weeraray dhagxaan quraarado iyo biro taliyaha qaybta booliska ee baltimore anthony bats ayaa sheegay in shan iyo toban ka mid a askarta booliska oo lix ka mid a cusbitalka la dhigay lagu dhaawacay intii ay rabshadaha socdeen in ka badan laba boqol oo ka mid a dhallinyaradii mudaharaadaysay oo arday u badnaa ayaa sidoo kale boolisku ay xireen cabdulaahi ibraahim ayaan sidoo kale weydiiyey sida rabshadahan ay u saameeyeen soomaalida ku nool baltimore soomaalida badankooda way ku nabad qabaan badankooda waxay degeen magaalada banaankeeda laakiin badankoodana waxay ka wada aan ka wada shaqeynaa magaalada gudaheeda marka xoogaa shaqadii iyo waxaasoo oo aanan la aadi karin xoogaa yaroo cabsiya oon habeenkii aan la socon karin mooye laakiin kulligii nabad ayaan ku qabnaa wax qof soomaaliya oo dhib gaaray ama la dhaawacay ama dhib soo gaara ma jirto madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa talaadadii shalay isna ku dhawaaqay in kuwii ka dambeeyey rabshadihii habeenkii isniinta loola tacaalo sida loola tacaalo dadka dembiilayaasha ah waxa uu sheegay in rabshadahaasi ay muuqaalka ka halayeen dibadbaxyo nabadeed oo dhowr maalmood magaalada ka socday oo dadku si aan sharciga burinayn ay ugu muujinayeen walaac ay qabeen oo ku aadanaa geerida grey
when individuals get crowbars and start prying open doors to loot, they're not protesting.
cudurdaar looma heli karo nooca rabshadihii ka dhacay baltimore ayuu yidhi madaxweyne obama oo aqalka cad ka hadlayey waxa uu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo sidii loogu talagalay natiijo aan ahayn dhalay marka shakhsiyaad ay wataan buu yidhi balaakiino oo ay furanayaan albaabo si ay u bililqaystaan ma aha dad ashtakoonaya ma aha dad hadal jeedinaya waa dad wax boobaya marka ay gubayaan dhismooyin waxay ku kacayaan dembiye buu yidhi waxay wiiqayaan buu yidhi oo ay baabi'inayaan meheradaha iyo fursadaha dhaqaale ee bulshadooda madaxweyne obama ayaa dhinaca kale sheegay in boolis loo diro si uu xaaladda u xakameeyo oo keliya uusan xalku ku jirin loose baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka nololeed ee rabshadaha noocana kalifi kara ee haysta mujtamaca madowga maraykanka wuxuu sheegay in dalku uu u baahan yahay in la xaliyo gunta dhibaatada oo aanay waxba tarayn qarash badan oo lagu bixiyo tababarada booliska laakiin sidoo kale la maalgeliyo waxbarashada aasaasiga ah iyo isbeddel lagu sameeyo hanaanka garsoorka iyo cadaaladda maraykanka in those environments if we think that we're just going to send uh, the police to do the dirty work of containing the problems that arise there without as a nation and as a society saying what can we do to change those communities xaaladahaasi oo kale buu yidhi haddii aan keliya ku fikirno inaan u dirno ciidamo boolisa oo xakameeya cadhada dadka oo aanan qaran ahaan iyo mujtamac ahaan wax iska weydiin waxa aan qaban karno si wax looga bedelo mujtamacan oo sare loogu qaado noloshooda oo carruurtooda aan fursado uga abuurno waxay la tahay dhibaatadu ma xalis mayso waxa keliya ee aan u joognaa waa iyadoo soo noqnoqota axmed cabdulle ciyow oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka muslimiinta ah ee gobolka maryland gaar ahaan soomaalida ayaan weydiiyey dhibaatooyinka haysta dadka madowga ah ee ku dhaqan gobolka ama guud ahaan dalkan maraykanka wallaahi colaadow dhibaatooyinka madowga haysto waa dhibaatooyin dhaqaalo waa dhibaatooyin ijtimaaci oo social xagga nolosha socialkaa ka haysato waa dhibaatooyin aqoontiyo ku liidato ama waxbarashadoodiioo maaragtay aan si fiican iskuullada aan u tegin iyo taasoo lasii kor saaray iyadoo maaragtay uusan si fiican lugaha ugu taagnayn oo mararka qaar oday ka xiran yahay reerka ama habartii ay ka maqan tahay marka wuxuu waa isku wada xiran yihiin waa dhaqaalaha waa waxbarashada waa familkiioo jajabay jajabay markaan ku leeyahay waa waa familka uu ka maqan yahay aabihii guriga waxaa arkaysaa guryaha boqolkiiba aqlabiyan majority-gu intay u badan yihiin in hooyo keligeed ay joogto oo odagii ama ay isfureen ama oo xabsi ku jiro ama dhibaatooyin kale ay jiraan marka hooyo keligeedna hadda waa ku adkaanaysaa inay controosho caruurteeda marka carruurta weynaadaanna haddee nimaan lasoo tarbiyeynin hadhow maaragtay dhibkii uu la imaanaya kuwa rabshadaha ka wada baltimore ayaa waxaa barbar socda muuqaal wanaagsan oo ah dad iskooda isu xilqaamay oo kala matalaya dhinacyada diinta bulshada dhallinyarada iyo ganacsatada oo ka soo horjeeda rabshadaha telefishinada maraykanka ayaa sii daynayay muuqaalada dadkaasi oo ilaa iyo xalay ku dhex jiray booliska iyo dhallinyarada rabshadaha wada iyagoo gacmaha ishaysta saf dheerna ku jira inta u dhexaysa booliska iyo dhallinyarada sidoo kale telefishinada iyo warbaahinta dalka maraykanka ayaa hadal haya hooyo caraysan oo ay kaamaradaha qabteen iyadoo dharbaaxo iyo dagaal kaga soo saaraysa wiilkeeda oo ka mid ahaa dhallinyaradii mudaharaadaysay maalintii isniinta hooyadaas oo lagu magacaabo toya garaham ayaa warbaahinta u sheegtay inuu madi ku ahaa wiilkaasi sidaa daraaddeedna aysan doonayn inay rabshadahaasi ku weyso ama lagu xiro
warbixintaasi ku saabsaneyd qulqulatooyinkii magaalada boltimore waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinayay maxamed colaad xasan